أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين سورة دان ما تبلابين وحوي سورة الحقاف waana qur-aanka makiga runtii waa suurad aad iyo aad u cajiib badan oo macaani aad iyo aada u kulul oo mabaadi'da diinta islaamka kulansanaysa si fiicanna gaalada iyo baadilka u radinaysa xaqana sugaysa awalan towxiidka iyo xaqiiqnimadeeda ayay suuraddu marka hore ay ka hadlaysaa iyo shirkiga inuusan haadba haysanin wax xujaana uusan haysanoo baadil ou yahay kabacdina nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisa inuu xaq yahay oo waxyi alle yahay oo kutubtii alle ay ka marqaati tahay iyo dadkii kutubtii hore rumeeyeen ayay maanta ma arkaysaa ay sugaysaa kabacdina gaalada aada loo hadidaaho waxaa la leeyahay bal ka warrama qur-aankan hadduu isagoo xaqoo xaq alle ka mid aada beenisaan maxaa idinka horeeya kabacdi markii xaqa ilaahay iyo tawxiidka la sugo waalidka iyo xuquuqdiisa in la daardaarmo gaar ahaan maanta ma arkaysaa hooyada ma garate qofka baariga ah oo allah subxaana wa tacaala xaqiisa guta iyo xaqa waalidka qiimihiisaa la sheegaya iyo kan caaqa ilaahayna subxaana wa tacaala ku caasiyey waalidkiisna caasiyey asagana qiimo daradiisa iyo faa-ida daradiisa kabacdina waxaa laga sheekaynayaa qisadii maaragtay caad iyo nebi huud dhex martay iyo say u benaya halaagii ku dhacay kabacdi suuradda waxay kusoo gebaganeebaysaa qiso ku saabsan jinni nabiga u yimid calayhi salaa slam oo ka faa'iidaystay taasina quraysha lagu caweena waxa le adinku haddaa risaaladii aada diideen oo insiin isagoo nebi maxamed la dhashay oo wiilkiina oo walaalkiina ah waxaa leeya jinni baa ka faa'iidaystay oo rumeeyey oo isla markii diinta intay xambaareen qoomkooda dacwo u qumay yaa idinka waxaan kaga baahan ilaahayna dad u gargaar ayuu u bixin doonaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka runtii suuradda macaani waaweyn ayaan ku mari doonaa insha allahu tacaala ilaah nagu anfaco allahna noo furo bismi illaahi araxmaan araxiim tanziyo xaamiim waa xuruufta muqadacaadka macaanideed wax badanaan soo marnay oo macnaha uun lagu tawjiihiyoo ugu dhow markii laga soo taco in xuruuftan ilaahay uun muraadkiisa ogyahay subxaana wa tacaala waa taxaddi gaalada waxaa la leeyahay qur-aankan xuruufta la yaqaano oo ka samaysan yahee haddii nebi maxamed isaga oo soo been abuurtay waayahay adinkana soo dhoodhoobto adinkana mid lamida keensada haddaad keensan weysaan hadda waa qur-aan xaqahe rumeeyo edab yeeshoo tagdiibkaan iska dhaafa tanziilulkitaabi kitaabkan soo dejintiisu oo cadiimkaa min allaahi allow ka ahaaday allihii alcasiizi ee asaga maanta ma arkaysaa qalabada iyo guusha iyo adkaanta iska lahaa tiisu ay soconayso alxakiimi wax kastaba allihii subxaana wa tacaala xikmada ku dhisaaya marka culimmadu waxay laha si ibnu caqiyo cize iyo walxikma ciddii laga helo waa qof wixiisa ay meel marayaan oo ku guulaysta waaye buu dhahay nacam yacni waxau dhahay sifataani mutadaminataani anna man humaa lahu haalibun min kulli maarata man xaadahu labadaa ciddii ku sifooda qof kasta oo la colowda inuu ka adkaanayo sababtoo cisaduna awoodday ku tusinaysaa xikmaduna wax walba booskeeda marka in la dhigo marka alle cizo iyo awoodna waa leeya xikmana wixiis waa ku socodsiinaya subxaana wa tacaala sidaa darteed qofkii ilaahay la maaragtay callaytama alla unbaa ka raynaya subxaana wa tacaala tanziilulkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allaahi allay ka ahaatay allihii alcasiizi tii soconayso alxakiim oo xikmada lahaa ee sidaas qof walba maanta la feer orda oo xaqa diida allah subxaana wa tacaala isaga uu ka adkaanayo ilaahay markaa wuxuu noo caddaynayaa koonkan xigmada loo abuuray iyo waxa gaaladu ku hadlaayaan inay kaaf iyo kala dheeri ay tahay maa khalaqna samaawaati samaawaadka ma aanaan abuurin iyo wal arda dhulka ma aanaan abuurin ilaa bilxaq ilaa xaq ayagoo ku dhisan mahan oo dhab loo abuuray iyo xikmo loo abuuray iyo wa ajalin ilaa biajalin ajal maanta ma arkaysaa inay leeyihiin oysan weligood joogayn oo musaman la magacaabay oo koonkan markaad fiirisa qaabka u dhisan yahay inuusan weligii joogaynoo koon daa'ima uusan ahayn oo laga guuraayo waa wax cad weyn xigmana waa ku dhisan yahay oo xigmada ku dhisan yahay awoodda alloo muujinaya subxaana wa tacaala iyo dadkan loo sakhiray koonkan in mas-uuliya ay saaran tahay oo lagu kalifay allihii abuuray oo koonkan u abuuray inay caabudaan subxaana wa tacaala koonkaana wuu dhammaanayahay markii uu dhammaado inay daar karoo aakhare la jirt la yiraahdo ay jirto baaqi ahoo daartaas la iska jaazeynaa marka koonkan wuxuu ku tusinayaa awalan xaqnimo oo ilaahay abuuray in cibaadadiisa isaga la caabudo risaalaadkiisa la qaato rusuliisa la rumeeyo koonkanana uu ka dambeeyo oo aakhare la yidhahdo loo baahan yahay in la camal fasho haddii sida gaaladu macnaha waxaa weeye koonkan isagaa iska oo iska daa'im noqonaya wax xigmaahoo ka dambeeya iyo wax mas-uuliyaa midna ma jirto aakharena ma jirto taas marka koonkan ma ku tusinayo koonkan inuu xaq ku tirsan yahay oo ilaahay abuuray la caabudo iyo inuu kharaabayo koonkan at the end of the day marka ugu dambaysa in laga guuraayo koonkan oo kharaabayo yooma tubadalu ardu hayra alard maalin dhulkan la bedela dhul kaloo cusub iyo daar kaloo cusub la tegayo daartaas laba qaybooda ka kooban tahoo naar mu-abada walciyaadu billah oon raaxo lahayn iyo jinno abadi ah oo wax dhibaata aan lahayn ilaahay jannada hanaga naarta naga xoreeyo maa khalaqna samaawaati samadihii maana abuurnay waalarda dhulka wamaa baynahumaa ilaa bilxaq ay ilaa bilwaajibi alxasan waajibka wanaagsanoo alladii qad xuqa an yakuun waajibka ay tahay inay maanta ma arkayso ou ahaado oo waa maxay in allah la caabudo oo koonkan qudrada alla tusiiyo iyo wa ajali musaman wa biajali musaman inuu ajal oo go-an ou leeyaho waqti loo qabto waqtiga aysan dhaafaynin ida samaa infadarat waida alkawaakibu intaharat waxaa dhanaa burburay laakiin iyadoo sidaas ah cilmigaas iyo xaqaa'iqdaas gaalow adigu inteed ka maraysa adigu waa ka dhegalaayahoo waladiina kuwii kafaruu kufriyey camaa undiruu wixii loogu digaayay ama wixii looga digaayo mucriduuna waa kuwii ka jeestay wixii loogu digaayo qur-aankii iyo xaqaa'iqdii ahaa ama aakharadii looga digaayay iyo waxaas ayay ka jeesaneen marka maba usoo jeedaanba marka waa un dad marka halaag ku socda weeye koonkaa dhan waxay ka dhigeen wax aan xigbo ku dhisnayn waxaan aakhare aan ka dambaynin hadhow hadda sida usii gebgabley runta waajihaynayaa marka isagoo aakharadii aan u diyaarsanayn buu arkaya koonkiiya ku dudumaya hadhow marka runta waajihaynaya waladiina kuwii kafaruu kufriyey camaa undiruu bihi wixii maarata loogu digaayay oo waxyiga ahaa ama camaa undiruu ahaa camaa undiruu wixii looga digayay oo aaqaro ahaa oo la yidhi adigoon iimaan laha isku ilaa isku imaanin mucriduuna way ka jeesanayaan oo iimaan iyo maanta ma arkaysaa heh waa ka jeesan yihiin ma garata wixii kutubta ilaahay iyo wixii kuwaana qaba ka jeesanayaan dhibaatadii looga digay oo cadaabkii inay iska ilaaliyaan waa ay ka jeesanayaan khayrkii loogu yeeray oo jannadii ah waa ka jeesanayaan marka maslaxadooda ma yaqaanin qul ara-aytum haddaba gaalida haddii alle xadee ha ka jeesteen maxay ku mashquulsan yihiin maxay ku mashquulsan sanam dhagaxa iyo waxaan waxba u tari karin oon dur iyo nacfi lahayn inay caabudaan ay ku mashquulsan yihiin qul waxaad tidhahdaa ara-aytu bal iiga warrama maa tadcuuna waxaad baryaysaan ood caabudaysaanoo min duuniillah ilaahi keyrkiisa ah badanaa min duuniillah duuna wax waxa ka yar waa ku timaadaa sokayna waa ku ta bimacnal heyrna waa ku timaadaa halkan min duunillah ay min hayr illaahi waay soo maaha ee wax liitana waa yihiinoo oo ilaahay cid gaaraysa lama arko subxaana wa tacaala nacam waxaad ku tidhaahdaa aruunii itusa maadaa khalaquu waxay abuureen kuwan asnaamtan aada caabudaysaan oo minal ardi dhulka bal dhulka buqcada ay ku leeyihiin taakada ay ku leeyihiin asnaamtan itusa am lahuba waxaa u sugnaan shirkun qayb sheer may ku leeyihiin fi samaawaati samadaha may sheer ku leeyihiin samadala may qayb ka abuureen bal halka taako dhulka ay ku leeyihiin ay ka abuurteen iyo cirka qaybta ay ku leeyihiin iyagu ay ka samaysteen yaa ilaa muhandisiinta iyo sharikaadka markii binaayoin la dhisayo qoloba meel ay qaabilsantaha soo maaha waa shariko sharika maxay tahay kambani dad isku darsamay soo maaha marka ayaga cirka dhulkan kambani qayb kamida maykiin waxbay ku darsadeen ayagu ma dhaqaalay ku darsadeen lagu dhisay ma xoogay ku darsadeen ma xaalay ku darsadeen ma takhdiidkay wax ka dhiseen iyo desaynka haba yaraatee waxay wax uga leeyihiin lama arko soo maaha ee ciddana waxaa loo caabudaa qofku waxdaad caabuda cid awood loo wax tari karta waxna kaa dhibi kartaa la caabuda marka wax aan waxbaba haysaninoo maxaysato ah maxaa ka caabudaysaa waay qur-aanka xujujkiisa cajiib waay qul ara-aytum bal ii warrama dheh maa shaygii tadcuuna aad baryaysaan oad caabudaysaan oo min duunilah ilaa keyrkiisa ah maxay qaba karaan wey bal hadday wax qabteen oo cirkan dhulkaan abuureen iskaba dhaafe xataa taakuma ku leeyihiin aruunii itusiya maadaa khalaquu waxay abuureen min ardi dhulka qaybtay ka abuureen itusiya am lahuma waxaa u sugnaaday shirkun wadaag miyaa u sugnaaday qayb ay ku leeyihin fi samaad samadaha qayb ka mida may samadaha ay dhisteen ma dhisan waayo hadday saas jirto itunii ee keena bikitaabin kitaab oo min qabli haada ay min qabli hada alkitaab qur-aankan ku horreeyay kutubtii hora oo arrintaas ay ku taalo ow athaaratin ama raad oo wax la soo guuriyey oo min cilmin cilmin aho sanad laho ambiyadii laga soo guuriyey in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegaya halkan waxaa laga fahmayaa in maraajicdii usuulka iyo xujajka la isku celiyo qofkii wax ku hadla anaa iska irima noqonayso waa inaad marjic keentaa waa inaad daliil keentaa yaa cilmi ilaahay ka sugnaada subxaana wa tacaala ama rusul ka sugnaado sanad saxiixa leh oo cilmi saxa bal keeno sababtoo rususha alloo dhan kutubtii hore oo dhan waxay isku waafaqday allah inuusan shariik lahaynoo cid wax la wadaagsato uluuhiyada aysan jirin rabbinimadiisiiyo mulkigiisana lama wadaagsado sifaadkiisana lama wadaagsado saa darteed asaga unbaa cibaadada iskale cid kale lama laha cibaadada haddaad cid wax ka siido waa inay rabbinimada wax ku leedahay rabbinimo haddays waxba ku lahayn cibaado ma astaahilaan maadaama ay rubiyadii iyo khalqiga waxba ku lahayn cibaado ma astaahilaan laleeyahy marka hadday keeni waayaan haddee baatil baad ku sugantihiin waayo ka jooga sidoo kale kuwa oo qubuurta baryaya iyagana waa la dhihi karaa madad roob noo keen adeeg meel kastaba jiilaaniyu joogsa badawiyu joog jahal loogaata ale cirkama wax ku leeyahy dhulkama wax ku leeyahy qaar waaba xadgudbano waxay yidhahdeen qawth iyo owtaadaa jirto cirkii dhulka kala haayo qawthkan hadda waa kan ugu weyn waayo owtaadana asagaasay ka hooseysaa cirkan dhulkana iyagaa kala maamulaba marka ilaahay sukadiisay maamul ay sugteenba ma garad marka de iyad iyadii lafteeda waay midda laga hadlaayo qur-aankiina waa akrinaya akidnaya qowthna waa ku haya waana ilaahay keyrkiisa iyo cirkii dhulka kuwa kala haayo marka bal iyadana buqcada meeshay ka abuureen bal keena cirka maxay ku leeyihiin keena waa iska khuraafaad iyo hawas aan waxba ka jirin arunii utusa maadaa khalaquu min alardi am lahum shirkun miyay ku leeyihiin qayb fi samaawaati samadaha itunii ii keena bikitaabin kitaab oo min qabli haada ow athaaratin athaar oo min cilmin keena kuwan hadda islaamka sheeganayana oo ilaahay keyrkii dur inacfisan waxaan leenahay aayad iyo xadiid keena iyo qowl saxaabo bal ilaahay keyrkiis in nacfi laga dayo la caabudo oo la istiqaato loo samayso waxaan bini aadamkuusa heli karin noo keena in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwii run sheegay hadda ma keeni karaan waa la ogyahee ayaga unbaa xujada lagu goyayaa markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo muujinayaa dadka noocaasoo kalea xamaaqadooda iyo baadinimadooda iyo dabaalnimadooda dabaallo waa weyn wey waman adalu yaa ka baadiyeysan oo ka dhunsan minman qof yadcuu baryaya oo caabudaya min duunillaahi ilaahay sokadiisa keyrkiisa cid baryaya yow baryaa man ruux laa yastajiibu lahu aan ajiibaynba weligiis haddou baryo ilaa yowmi alqiyaamati qiyaama laga gaaro qiyaama haddii la gaaro hadda min baabi ola inuu wax qabtaba maalintaas xataa asbaabtii aa dhammaanaysa hadduusa qiyaamo ka hor wax qabo karin qiyaamo inuu qabtana waa min baabi owla waay wahum ayaguna waxaaba kaaga sii daran can ducaa'ihim baryahan ay baryayaan oo maaragtay sanamow noo adeeg aclu hubal hubalo iyo cizo ay ku haayaan haafilna waa halmaansan yahay sidoo kale kuwa qubuurta iyo jinniga barya iyagana sidoo kale waay ma garatay wax aan waxba ogeyn oo ka mashquulho barsakooda ku jiro tooda ku mashquulsan ayaa iyakuna ay barayaan soo maha allihii samiica basiirka ahaana way ka tegayaan taa waxaad fahmaysaa in ilaahay samciga iyo basarka iyo sifaadka loo sugo inay kamaal tahay bikhilaafi aljahmiya oo dhahaya sifaadka haddii la sugo tashbiiha ka dhalanaysa sababta ilahi asnaamta wuxuu ku cibay inayna waxna maqlaynin waxna tari karin idan allah samiicun wa basiir waay iyo sifaadka kaleeto oo kamaalka oo allah leeyahay subxaana wa tacaala idan sifaadku iyo samciga iyo basar iyo keyrkiisa oo qur-aanka sunnada ku jirta kamaal lilaahi waay sida maaragtay ay mucadilada ay sheeganayaan ma aha inay leeyihin sifada tashbiiha ka dhalanayo culuwiga iyo istiwaa tashbiiha ka dhalanayo ku leeyihiin ma garad qadabka iyo xubiga tashbiiha ka dhalanayo ku leeyihiin laa wax tashbiihoo ka dhalana lama arko sababto sifaatullah hayru sifaati lmakhluuqiin tilmaantana waxay ku xirantahy cidda loo adleefiyo haddaa tiraada madaxa kaneecada iyo madaxa rida iyo madaxa faraska iyo madaxa qof bini aadana ama madaxa nabi maxamed isku mid maaha farqiga udhexayso maaha sidoo kale sifaadka alle subxaana wa tacaala tilmaamihiis iyo tilmaama makhluuqa farqi weyna udhexeeya isku mid maaha waman adalu yaa ka baadiyeysan minman qof yadcuu baryayo oo caabudayay min duunillah ilaahi keyrkiisa man ruux laa yastajiibu lahu aan ajiibaynba ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamaha oon ilaa laga gaaro ajiibayni hadduu ilaa qiyaamo ajiibaayo min baabi owlaa qiyaamana inuusan ajiibinoo wax asbaaba aysan jirin ilaa maanta qofku wax uu haysto nool wax kakaa sii kara soo maha maalintaas taana xataa lasma sii karo wahum ayaguna asnaamtii can ducaa'ihim baryahoodanba kaafil waa halmaansan yihiin weliba waxay leeyihiin qiyaamo waa inkirayaano maa kaanuu iyaana yacbuduun annaga mabana caabudi jirin ma aanaan ogeyn waxaan ay daldalayan waxba kama aanaan ogin saasay dhahayaan waidaa xushira naasu acdaa'an wa kaanuu lahum bicibaadatim kaafiriin cibaadada xataa waa diidan maya annagana ma caabudi jirnayn malaa'igtu waa diidaya jinnigu waa diidaya asnaamtu waa diidaya cid walba waa ka beri noqonaysa waidaa xushira annaas dadka haddii lasoo bixiyana kaanuu lahum waxay u ahaanayeen acdaa'an colay u ahaanaya oo waxay leeyiin maxaa noo caabudan ilaaha cibaadada astaahilay shaydaankiibaa xataa waxay le waa ku edab darnay cibaadada ay caabudeen aniga beenaan idiin sheegay ilaaha cibaadada xaqu lahay maxaa ay caabudeen wa kaanuu waxayna noqonayaan kuwii macbuudaadka ahaa kaafiriinoo kuwii kufri bicibaadatim cibaadadii caabudi jireen kaafiriinoo kuwii kufri waxay le waa inkirayaan yani kufrigu macnaa alinkaar hunaa wey waxay leen ma jirto waxaadna caabudi jirteen iyo waxaan idinka ognahay iyo waxaan idinka naqaano midna ma jirteenna dhaafa wa kaanuu bicibaadatihim waidaa xushira annaas dadka haddii lasoo bixiyana qiyaamo la tago kaanuu waxay noqonayaan macbuudaadka asnaamta iyo keyrkii iyo malaa'igta iyo xataa rusul la caabudi jiray ciisa cabdulqaadir kulli owliyada ambiyadii waa ka beri noqonaya wa kaanuu waxay noqonayaan bicibaadatihim cibaadada kaafirna kuwii kufri ciise muxuu dhahaya calayhi salaatu salaam maa amartahum maa qultu lahum ilaa maa amartani bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum war aniga allaha caabuda asagaa rabbigeeya idinka rabbi idiin ah owliyada saasoo kale leeyihin malaa'igtu waxay laayeen maa kaanuu iyaanu yacbuduuna bal kaanuu yacbuduuna aljinna jinnigaas la daba ordi jira annaga shuqul kuma lihin jinniga waa inkira asnaamta waa inkira hadhow maalintay ugu liitaan meel cidlaahay markaa kusoo dhacayaan bismillah waidaa tutlaa calayhim markii lagu akhriyo aayaatuna aayaadkeena bayinaatan iyadoo cadcad oo aayaadkii waxyiga ee ku tusinaysa inay xaq allah ka timid xaqaa'iq waaweyna ka hadlaysa nabiga calayhi salaatu salaam loo soo dhiibana inuu nabi saadiq oo amiina ooya ku tusinayso qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey lilxaqi xaqa waxay ku yidhaahdeen lamaa jaa-ahum isla markau iyimid iyagoonba ka fekerin oon tadaburinba haadaa midkan oo noo keenay nabi maxamed sixrun waa sixiro mubiinun sixirnimadu ay caddahay oo maxaan kugu daliila inuu sixir yahay waxay dhaheen qofaa rumaynaaya wiilkii aabbihiina waa way rumayn diida labadooda colaa dhex maraay labadii isqaba midaa rumaynaya kii kale waa rumayn weynoo colaadaa dhex maraysa marka saas waayo sixir waayo dadkiiba isku diraah yidhaahda ee sixirku waxa waa qof waxa maskaxdiisa bedelo oo xaqada bedelo laakiin qur-aanka de waa caqiido waayo qof khayrkii rumaysan iyo qof kale maba isku mid noqon maayaan taa marka macnaheedu sixir maaha wayna ogyihiin ayaga inuu sixir ahayna laakiin waxaa weeye caamadaa lagu indhasarcaadinaya dadkaas caamada dadweynaha ayaa maarata loogu bootaynayaahoo niman waxoogaa laga dhigaa waxa weeye waa meediyaha dadka lagu khaldaya ma garata haddii goraale in meediya iyo beenta dadka loo sheego oo diinta maaragtay meediyaha lagu qalday waa jiray laakiin meediyaha had iyo goraale waxaa weeye masawaaduu marayo oo quraysh waa qabeen meediya intay war isku waafaqaan oo duruqda fariistaanay warkiiy faafinayaan waa yoobsan oo kale yoobsan soo meediya weyn maahan soomaali markii laga eego marka waxaa weeye nin walba meediyihiisoo marka samaysanaa waidaa tutlaa calayhim markii lagu akhriyo aayaatuna aayaadkeena bayinaatina iyadoo cadcad qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu kufriya lilxaqi xaqa waxay ku yidhahdeen ayagoo ku duraya ma garat lamaa jaa-ahum isla markuu xaqu u yimid ayagoon ka fikerinba haadaa midkaani sixrun waa sixir mubiina cad oo qofoo sheega kaga jira lama arko am yaquuluuna ay bal yaquuluuna waxay leeyihiin iftaraahu maxamed isagaa abuurtay jeebkiisa ka keeno qur-aankan isagaa isku soo duduuday waa inshihiisa composition isaga oo soo aliftay waa yaa saas waa iftiraahu isaga maqaal oo soo qorto composition isagoo maskaxdiisa oo ka soo qoray waaye saasay leeyihiin qul waxaad tidhahdaa in iftaraytuhu aniga haddaan been abuurto qur-aanka falaa tamlikuuna ma heli kartaan lii aniga min allahi ilaahay cuquubadiisa xaggiisa shay-in ima heli kartaan sababtoo ilaahay qofka muftarigaa dhaqso u ciqaaba marka haddaan ilaahay ku been abuuri lahaa inkama soo horjeedina cuquubadu mar hore iisoo degdegi laheed waa marka adiguna waxba iima tari kartaan marka maadaama ilaahay aanan iga dhici karin oodan waxba ii tari karin waayo ama maxaan aniga ilaahay subxaana wa tacaala ugu been abuuranayaa marka maxaa ii taraysaa aayaddan waxay la mid tahay qowluhu tacaala walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiili la akhadnaa minhu bilyamiin haddii hadallada qaarka uu nagu been abuuro lahaa midigtan intaan qabanno huma laqadacnaa minhulwatiin halbowlahan kaf ka sii lahay famaa minkum min axadin canhu xaajiziin nagama celi kartaan sababtoo ilaahay qofka muftarigaa dhaqso u halaagaa mutanabi'a beenta marka nebi maxamedna waa loo gargaaray maalin kastaba cizi cizi cizi taa waxay ku tusinaysaa inuu saadiq uu yahay ilaahay korun sheegayo wa ilaa hadduu been shoogi lahaa maba cumriyaana horaa laga halaagi lahaa amaa adinka miya aniga horta waa taas weeyo haddaan been aboorto ilaahay ku been abuuro lahaa maba cimriyaana horaa la iga halaagi lahaa amaa adinka miya tiina waxa aad qur-aan ku sheegaysaan huwa ilaahay aclamu isaga og bimaa tufiiduuna fiih bimaa shaygii tufiiduuna fiih aad ku dhex shubmaysaan oo dhex dabaalinaysaan oo baadilka oo beenta iyo maaragtay tarwiijka aada qur-aan ka sheegaysaan ilaahay isagaa idinug oo idinka abaalmarinaya kafaa bihi ilaahaa ku filan ay kafa allah waa bihdaas waa zaa-ido waa oo bihda waa faacil marka faacilka maraa ba lagu jaraa macnaa kafa allaahu shahiidan wey kafaa bihi bilaahi ilaahay baa ku filan shahiidan mid markhaatiya beyni dhexda beynakum dhexdiina kan been abuuranayo muftariga labadiina inuu ka markhaati kaco ilaahay baa ku filan ilaahayna qiyaamo iyo adduunkaba waa cadday doona kan been sheegayo waana adinka marka tahdiidaa ku jira ma garate haddaad xaqa aad ka been sheegtaan ilaahayna waa idin og yahay wallee waraa idin haysta waay tahdiidaa marka ku jira wa huwa isaguna alkafuuru kii dhaafid badan weeye oo dembi dhaaf badan arraximu naxariistan badan tanna waxaa weeye waxaa ku jirta raxmadda allah subxaana wa tacaala waxaa leeyahy adinkoo intaas daradaas soo sameeyey haddana weli waxaad maanta ma arkaysa aada ku marti qaadan tihiin inaad maaragtay toobad keentaan baabka toobad idin furan yahay bismillah macnaa idinkoo intaas edabdarro sameeyey baabka toobad waa idiin furan yaha waay am yaquuluuna ay bal yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu nabi maxamed qur-aanka asagaa abuurtay qul waxaa tahay in iftaraytuhu qur-aanka hadaa huda lamiirku qur-aanka u noqonaya haddaan anigu been sheegaayo oon ilaahay ku been abuuranayo ilaahayna waa igu ciqaabaa ii deyma adinkuna marka waxba ii tari maysaan maxaa marka u samaynaya in iftaraytu haddaan been abuurto falaa tamlikuuna ma hanan kartaan lii aniga min allah ilaahay ay min cuquubatii shay-an waxba igama hanan kartaan igama difaaci kartaan marka maxaan halaaga isugu aan isku maarata alle u galabsanaa wey laakiin adinka miya waxaad qur-aan ka sheegaysaan soo maahan alla idinma moogo huwa aclamu ilaahay asaga ogaasho badan bimaa tufiiduuna waxa aad ku shubmaysaan oo dhex dabaalanaysaan fiihi shaygaba qofka markuu baatil dhex dabaalsan faada fiih ayaa la yidhaahdaa ila biyaha markay shumaanu shullo marka baatilkii sidii biyo shuma walba u leeyahay ma iska ilaalinayo kafaa bihi billaahi ilaaha ku filan shahiidan mid markhaati ah beynii dhexdii beynakum dhexdiina marka tahdiidaa ku jirta waxaa leeyahy bal ka warrama haddaad intaad ilaahay qur-aanka ku been abuurtaan adinka maxaa idin qabsan kara adinka wa huwa asaguna alkafuuru ku dhaafid badan weeye alraximu ee naxariis badane macnaa toobad keenoo faa-iideysta waxaa ka muuqata marka nimankii qoraysh ah inay risaaladii nabiga ay inkirayaan soo maaha war waxaa la leeyahay risaalaadka waa ogtihiin nabi maxamed inuu soo dejiyey in ilaahay maaragtay uu soo dejiyey risaalaad badan uu soo diray nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil ay yaqaaninaa ka mid a ambiyadii reer banu israa'iil ay maqlaan baa ka mid a waa ogyihin waxbaa maqlaan waa isyeelyeelayaan marka waxaa la leeyahay waxaad ku tiraahdaa aniga rasuul uguma horeeya rasushii hore unbaa raadkooda ku joogaa qul waxaad tidhahdaa maa kunti ma ihi bidacan mid cusub oo mina rasul rasul ah rasuulkii uga horreeyoo yimid ma ihi risaalaadka alle waa ay horreysay rasuul rusaas ka mid oo raacsan baan ahay midda kale anigu isma kalifayo wamaa adri ma ogi maa yufcalu wax la inku samayn doono bii aniga oo macnaa hadday adduunya tahay in maka la iga bixi doono inaan hortiin dhiman doono inaad adinku gadaashiin dhimanaysaan ma ogi walaa biku adinka wax laidinku suman doono goorta laidin halaagi doono wax idin qabsan doono ma aqaan laakiin aniga waxaan ahaa buu dhahay amara la isiiya xag alla amar la isiiya anuu isma kalifo in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wax la ii waxyoonaya maahan wamaa ana mi ihi ilaa nadiirun mid digaayo mabuunun digidtiisu ay caddahay awalan bidca luuqada waxaa lagu yidhaahdaa shayga maanta ma arkaysaa cusub ayaa la yidhaahdaa shayga markaas cusub oo wax ka horeeya aan la arkin ayaa la yidhaahdaa walidaalika alla waa kale qur-aanka badiicu samaawaat cirkiya dhulka isagoon cidna uga dayan isagaa keena subxaana wa tacaala oo ibdaacday soo maaha waata hadda markii mukhtaracaad cusub waxyaalo cusub markii lasoo saaray carabta waxay dhahen abdaca fulaan hebel ayaa waxaas maaragtay soo saaray ama macaani cusub markii la keeno shicir cusub ama kitaab aan weligiis la arkin oo kale markii la alifo ama maqaal waxaa leeyahy maarata abdaca fiih yacni wax cusub oon la arkin oon la maqalin ayuu marka meesha uu soo saaray waxaana carabtuna maaragtay shicirkooda waa ku jiraaho wuxuu leeyahay famaa ana bidcun min xawaaditha tactari rijaalan carad min bacdi bu'sa wa ascadu yacni qof inta balaha dhibaata ku dhacday ayaa dadku waa taqaanaa qof uun xoogaa iska fiicnaan jira marka xoogaa basaarada ay soo marto inta nacasahoo dhan waa ku shamaatooda waxau dhahay maxaa iga shamootoonaysaan uu yidhi famaa ana min bidacin ani uguma horey wey man xawaa min xawaadithin tactari yacni dhacdooyin iyo masaa'ib imaanayso rijaan rag ku imaanayso carad ay soo martay ay ku soo derisay min bacdi bu'sa wa ascadu dad marka hore xaalad fiican iyo xaalada wanaagsan soo maraba oo dhib ku yimid aniguma horey dhibku maalinkaas waa imaadaa dheeftana waa timaada marka maxaa iga shamaatoonaysaa ila dadka doqomada waxay moodaan qofkii waxoogaa iska fiican haddau dhib soo maray inuu isagu waxaan heli karo marka waa isaga shamaatoonaya marka wuxuu yidhi dhib iyo dheef waa lasoo maraa maxaa aniga hadda iga shamaatoonaysaa taa marka waxaa la albidaca luqawiya la yidhaahdaa shay cusub oo fani ahoo waxaas lasoo saaray marka waa miduu cumar uu yidhi markuu salaad taraawiixda isku habeeyey nicmat albidca marka bidca luqawiya ujeedaa qaabkan waxaan saan u dhisan laakiin waxaa jira bidca diiniya wax la yidhaahdo bidca sharciya waa maxay waa waxaan diinta ka mid ahayn log soo haro bidacada adduunyada dhib male mukhtaracaad cusub iyo gaari iyo haddii lasoo saaro iyo daa'iraad iyo maadaama wax sharciga ka horjeeda aan lagu qabanayn laakiin bidca sharciya waxaa waye wixii diinta cusuboo lagu soo daro waana midda uu nabigu leeyay calayhi salatu wasalaam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu ama iyaakum wa muxdathaat alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaal macnaheedana waxaa weeye waa shay cibaado iyo diin loo akaysiinayo diintana aan ka mid ahayn diintana eesh ka mid ma aha maalan wax kastaba bidacay hadda u sameeyo salaada markii la tukado waagi hore adkaarta astaqfirullah saa la salaami jiray qofka isaga adkaartiis akhrisan jiray subxana allah alxamdulilah illah akbar inta adkaarta boorkaas ku taalo qof walba goonisu akhrisan jiray markii dambe ducada salaadan ataxiyaadka bacdiga u badanta marka ataxiyaadka la dhameeyo aa ducada u badanta marka dambe waxay keeneen ataxiyaadka markuu ka bacdi ducadii iyo danka ma lahan adkaar danka ma lahan marka lama daasn xoogaagaas gacmaha kor loo taagana haddii laga tago ayada qaamat alqiyaama waa bidaca le nabigana ma ogin calayhi salatu salaam adkaartii iyo wixii uu nabi ogaano laguma karo soo maa haye qof haddii uu dhinto waa la duugi jiray nabiga caley hala akfar is'aluu lahu tathbiit u weydiiyey ilaahay inuu sugaa loo ducan jiray haddaa waxyaalo talqiin la dhaho yabna ummi fulaan wakidaa wakidaa wax la akrinayaan xadiis saxiixa male hadhow xalay afka ciid bixin oo maaragtay meeshii masaakiintii laga dhintay sidii aroos iyakoo waxaa laleeyahay qurbaan ha la sameeyo gurigii la cunaya dad qof laga dhintaa la adeejina dabga la leeyahy ma aroos ah qofkan waaba laga dhintay walaalkiis iyo ninkeeda qofkii ka dhintay hadhow afka ciid bixin hadhow fidow kun laa ilaaha illaahu loo akrinaa ku banaan war laa ilaha illah taadaa ku anfacaysa laa ilaha illah qof oo kuu dhahay maa ku anfacaysa tee laga keeno waxaase marka anwaacdaas bidacdaah oo kale waay marka wax diintii loo ekaysayan oon diinta ka mid ahayn qaaraa kule bidac xasanaa jirta bidac xasana ma jirto ma garan bidac xasana ma jirto ee shayga hadday maslaxo ku jirto oo sharciga oosan xarimin nusuustaa la haleeshiinaya bidca markaas maan sharcigaa ku tusa sida musxafka in la qoro waxyaalahaas oo dhan taraawiixdoo kale asalkeeda nabigaa sugay calayhi sala waa lala tukaday laakiin muxuu isaga dhaafay in la farad yeelo cumar asalkeeda maadaama ay mashruuc ahayd nabiga markuu dhintana calayhi salaa slam wax dambeo la farad yeelaa ma jiro dadkii uu isku aruuriyey marka marka waa sunna bidca ma aha amaa qowl nicmatu bidca wuxuu leeyahay habkan xoogaa oo daa'imka ah yacni waa nooc cusub oo hadda saas ku wada bidca luqawiya amaa bidac sharciya maa sababtoo nabigaa sameeyey markii dambena wuxuu kaga cudur daar dartay inuu tujiyo waxau dhahay waa idin ogahay dhowr habeen markuu tujiyo hameenka dambe usoo bixi waayey waa ogahu dhahay inaad qayrka rabteen laakiin waxaan ka baqay in laydinku farad yeelo hadhowna aad ka cajisaan oo markaas eesh aa ku cadaab mudataan marka saas wey bidcada marka in laga fogaado marka mararka qaarkood bidcada luqawi ahaan loo isticmaal dhici karta iyo wixii adduunyada ku saabsan taasi dhib male laakiin bidcada sharciga waayo midda la diidaya qul waxaad tidhahdaa maa adri ma ogi maa kuntu mi ihidha bidcan mid cusub oo min arusuli ah midku cusuboo ah rasuul hadda uga horreeyay mi ihi rasuulaa iga horreysay midda kale ani nabiyaan ahoo amaraan ku socdaah wamaa adri ma ogi maa yufcalu bii walaa bikum wax idinka la idinku sameynay marka halkaas culimmada way ka hadlaan ma aakharow u jeedaa mase adduunyada hadduu adduunyada u jeedo dhib ma lahan waxa mustaqbalka ilaa ilaahay ku ogeysiiyo ma oga isaga markaas makuu joogay ma laga bixin doonaa meesha u haajiri doono gaaladan iyo iyaku waxay ku kala dambay doonaan tafaasiil ma u ogin ilaa ilaahay uu ku ogeysiiyo ayaga goormaa la halaagi doonaa ma dagaal lagu halaagi doonaa ma musiibaa ku imaan doona laakiin haddii la yidhaah oo la yidhaahdo adduun aakhriya adduunba haddii la yidhaahdo oo waxaale xaggee la geynaa qowluhu tacaala maaragtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allahu maa taqadama min danbi xadiid kaloo waxaa jira oo aayaddan macnaheeda wato cuhmaan madcuuni la dhihi jiray ayaa maaragtay waxaa loo qaybiyey qoys ayuu maaragtay ku degtay gabar umulcalaa la yidhaahdo qoyskeeda ayuu ku degtay oo macnaa uu ka mid aho dadkii uu la walaaleeyey iyadii ninkeeda iyo ilmaheeda iyo cuhmaan marka waa uu jiraday markuu dhintay ou nabigu u yimid calayhi salaatu salaam oo la duuduubay ee waxay tidhi raxmatullaahi calayka abasaa'ib ilaahay kuu naxariisto abusaa'ibow shahaadatii calayka waxaan kaaga marqaati kacaya laqad akramaka allahu tacala ilahay waa ku karaamiyey xadiiska bukhaari aa weliyey fa qaala rasuul lah sal allau alayh wasalam maa yudriika an allah akrama maxaa ka ogtaho dhahay faqultu laa adri biabii anta ummi ma ogi haddaadaba adiga ogeyn oo igu qabatay bis waa ka joogsaday fa qaala rasuulu lah sal alla alay wasalam amaa huwa faqad jaa'ahu lyaqiinu min rabbi macnaa yaqiintu huna almowt mowdka ayaa u yimid wa innii la arjuu lahu lkhayra khayr baana u rajaynayaa wallaahi maa adrii ma ogi wa ana rasuulullaahi maa yufcalu bii wax la igu samayn doono qaalat waxay tihi faqultu wallaahi laa uzakii bacdahu axadan laa uzakii axadan bacdahu abadan qof kale mar dambe ma taskiyeynayo waana ka murgooday tiri markaasaan intaan seexdaan waxaan arkabay tiri ayadoo il ay u burqanayso ayaan arkay fa ra-aytu licithmaan caynan tajri il burqanaysaan u arkay nabigaan u imid aan u sheegay tiri fa qaala daaka camaluhu ishaa u burqanaysa waa camalkiisii waa marka waxyar culimmada waxaa lagu xambaaraya hadday aakhiro tahay waa intii ayna soo degin inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembik oo markaas waa loo sheegay dembigiisii hore iyo kii dambeba in loo dhaafay waa intaas ayay culimmada ay ku fasiraan ibn cabaas iyo salafka o dhan saasay marka ay ku fasiraan ee xadiidkana waxaa laga qaadanayaa iyo aayadda qof uusan nabigu u bishaarayn oo nas inuu ahlu janno uu yahay aan loogu bishaarayn sida cashrul mubashiriinta iyo maaragtay cokaasha iyo thaabit bnu qays iyo magarate zayd bnu khaarija iyo xaaritha iyo zayd bnu xaaritha iyo cabdullahi bn rawaax iyo jacfar dadkaas oo nabigu janno ugu bishaaray maana qofsa loogu bishaarayn waa ahlu janno ma dhehaysid laakiin waxaad leedahay narjuu lilmuxsiniin wanakhaafu cala almusii'iin dadka wanaagsanna khayr baan u rajaynaynaa dadka liitana waan u baqaynaa saasaa laleeyahay nacam qul waxaad tidhahdaa maa kuntu miihi bidacan mid cusuba oo min arusuli rususha ka mid ah wamaa adrii mana ogi maa yufcalu bii wax la igu samaynayo walaa bikum adinka in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay waxa la ii waxyooda maahane wax kale ma raacayo aniga isma kalifayo wamaa ana mi ihina ilaa nadiirun mid digaayo mubiinun digidiisu ay cad tahay haddana gaaladiyaa la hadidaa waxaa leeya qul waxaad tidhahdaa ara-aytum al ii warama in kaana qur-aankii min cindi illaahi ilaahay agtiisa hadduu ka yimid oo wa kafartum bihi aad ku kufriseen qur-aankii wa shahida ou ka marqaati koco shaahidun mid marqaati koc min bani israa'iilana ka mida calaa midlihi qur-aanka mid lamida oo towraad aho qur-aanka lamida intou ka marqaati koco u yidhahdo qur-aankuna waa xaq ama calaa milihi calaa mili muxamed sal allahu calay wasalam nabi maxamed sow qur-aanka inuu xaqiga uga marqaati kocda uga marqaati koco bal ka waramo oo fa aamana ou rumeeyo wastakbartum aad diidaan maxaa idinku dhici kara wey maxaa falanaysaan qur-aankiiyo xaqa markaad diidaan maxaa idinku dhici kara waa qowlu tacaala ifkan aalihatan duuna allahi turiiduun ma been intaad ilaahyaal ka dhigataan famaa danakum birabbi alcaalamiin alla tallaabo idinka qaadi doonaa maxay ta intaad iimaankiisii iyo khayrkiisa aad ka tagtaan ma in laydin barwaaqaynaha u malaynaysaan marka waa tahdiid waa ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomka alfaasiqiina faasiqiinta marka aayaddaana waxaa weeye waxay ka hadlaysaa qur-aanka xaqnimadiisa gaaladaa lagu hadidaa bal ka warrama qur-aankan haddii aad diidaan oo dadkii kutubtii hore cilmiga u lahaa oo daacad ahaan ay caddeeyaan qur-aan xaqa uu yaho sida nebi maxamed uu u cadeey u caddeeyaan adinkuna aad diideen ee hadhowna markaad dhimataan runtii iyo qur-aankii wuxuu sheegaya aada aragtaan maxaa laydinku samayn doona la kulmi doonta qofkaa la leeyahay marka washahidu shaadun banu israa'iil waa culimmada reer banu israa'iil khaasa ahaan waa cabdullaahi ibnu salaam sacad bin abi waqaasa wuxuu yidhi maa samictu rasuul lahi sal allau alay waslm yaquulu liaxadin yamshi calaa wajhi lardi inahu min ahli ljanna ma arki inuu dhahay rasuulka oo dhacayo dhahaya qof dhulka soconaya waa ahluljanna dhahaya ilaa cabdullaahi ibnu salaam ma ahan macna dad badan way jiraan laakiin hadda isaga unbuu ihtimaam siinaya isagaa ka mid sacd bin abi waqaas waa ahluljanna cashran washirin ku jira laakiin waxaa laga mida markaas xadiidka inuusan maqal wa fiihi naslad asagay kusoo degtay washahida shaahid min bani israa'iil calaa mihli sababtoo ah markii uu rumeeyey oo nabiga arkay inuu run yahay nin daacadaha uguna cilmi badan yahuud oo nabiga intuu imid uu rumeeyey markuu sifaadkiisi arko wuxuu dhahay yahuud dadku waa ku been abuurtaane iga qari oo dhah ee weydii waxaan ah meelaa lagu qariy saalir cabdullahi bnu salaam ka warraba waa ninka noogo cilmiga badan isagiiyo aabiisna saasoo a amaa bal ka warrama hadduu rumeeyo ma jirtee dha cabdullahi bnu salaam rumeeya aa ma dhici karta meesha intuu kasoo baxo ashhadu shahaad ashhadu an laa ilaa ashhadu an maxamedan cabduhu rasuulu isla markii miidiheedii ku fureen waxay huwa sharunaa wa bnu sharina isagaa noogu liito ma garad aabiisna isagaa ugu xumaadheen halkiibaa marka meedihii lagala daba kacay marka meedihii meeshaa lagala daba kaco dicaayad lagu fura qul waxaa tidhahdaa ara-aytu bal ka warraba in kaana min cindi illaahi qur-aankii xag alle hadduu ka yimid oo waxyi allo u yahay wakafartum bihi aada ku kufrisaan wa shahida ou ka marqaati kaco shaahidun oo min bani israa'iila ka mid a cabdullaahi bnu salaam iyo wixii lamida waaye mu'miniinta ahaaye calaa milihi ay calaa mili maa shahida moxamed sal alla aleh wasalam oo qur-aanku inuu xaq yahay ama calaa mili mithli qur-aani oo towraadka ah qur-aankiina uu markaa rumeeyo fa aamana ou rumeeyo qur-aankii wastakbartum adinkana aada iskibrisaan ee markaa baatil aada isku kibrisaan muxuu ilaahay idinla damacsan yahay dhaalimiinaatiina waa laydin cadaabaa waayo ina allaha alana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomkii aldaalimiina daalimiinta gaaladii marka markay arkeen muslimiin dadkii ducafadah oo qur-aanka rumeeyey ay waxay yidhaahdeen waqaala aladiina kuwii kafaruu kufriyey liladiina aamanuu kuwii mu'miniinta waxay ku yidhaahdeen low kaana khayran qur-aankan wanaag hadduu ahaan lahaa maa sabaquuna ilayhi noogama hormarin khayrkan waid lam yahtaduu bihi qur-aankii haddii aysan ku hanuuninna fasayaquuluuna waxay leeyihiin haadaa ifkun qadiim waa been hore la dhoodhoobay gaalada waxay arkayaan markay masaakiintii bilaal iyo suheyb iyo dadkii masaakiinta markii ay rumeeyeen waxay leeyihiin waxaan hadduu khayr ahaan lahaa ma kuwaa nooga hormari laha annagaaba ka fiican annagaa uga hormari laha marka maadaama ay kuwaan ay haystaan waxay ku tusinaysaa wax qiimo inaysan lahayn iyagia isla waaweyn waxay isu malaynayaan ilay agtiisa inay maanta ma arkaysa ay qiimo ay maanta ma arkaysa ay ka leeyihiin marka taasaa marka lagu radinaya sababtoo isla weyne ayaa ku jirta wuxuu yidhi ibnu kathiir ayagu saxaabada iyo dadka muminiinta saas u xaqiraayeen laakiin ahlu sunnadu mabda-ooda waxaa waaye saxaabada inay qiimeeyaan oo ficil kasta iyo qowl kasta oo nabigana aan ka sugnaan saxaabadana aan ka sugnaan yidhahdaan waa bidcowa liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilay wixii khayr ama cibaado iyagaa nooga hormari lahaa wixii nabigana aan ka sugnaan uma saxaabada aan ka sugnaanin cibaado ma noqonaya sababtoo khayr hadduu ahaan laha iyagaa nooga dhaqid badan laakiin gaaladu waxay yidhaahdeen cagsigoodo hadduu waxaana khayr ahaan lahay nagama hordhaqi lahayn marka kibiraa ku jira ficla dad maanta saasoo kalena waa jiraano saxaabada iyo hajiga iyo sunnada iska weynaysiinayoo leh annagaa ka caqli badanoo sifaadka iyo saxaabada xoma aqoonino jihaaday ku mashquulayn marka caqli iyo ra-y midna ma lahayno qur-aanka hor iska akri jireen waa maqlaani nin saas odhanaya marka kuwaasoo kale weli waa jiraan oo isu haysta inay saxaabada ka cilmi badan yihiin waana dad diinlayaawaya eber ah oo muflisiin ah ilahan ka magangal marka waxaway qof walbaba markuu xoogaa dhirgo waxay isu malinaa isagoo keligiis inuu waxyaa mar anoo tafsiir akrinaya waxaan idhi noocan maa qofka haddou xaaladiisa ijtimaaciga ah oo waxoogaa iska maaragtay waxaysan yahay wuxuu isu haystaa wixii ilaahay uu siiyey walow afkii uga hadlin qalbiga kagashay daanku waxuu u sheegaa waxaan waxaa lagu siiyey xoogaa waxaad mudantaho dadkaas masaakiinta waa yar xoogaa ka mustawa sarraysaa marka in la iskala dagaalamaayo fikraddaas yaa shaydaanku beenuu kuu sheegaya marka faahfaahurintaas looma baahno tawaaducaa loo baahanya wa qaala aladiina kuwii kafaruu kufriyey waxay yidhahdeen liladiina aamanuu kuwa muminiinta low kaana khayran hadduu ahaan lahaa qur-aankan maa sabaquuna ilayhi noogalama hormareen waid lam yahtaduu bihi bilqur'aani haddaysa ku haluuninna fasayaquuluuna waxay dhahayaan haadaa ifkun kankan waa ifki oo qadiimun oo horeeyay wa min qablihi min qabli hada alkitaabina waxaa ahaaday kitaabu muusa nabi muuse kitaabkiisa imaaman xaal uu yahay iyo waraxmatan naxariis isagoo ah kitaabu muusa oo imaam ahoo maaragtay khayrka looga daydo kutubihii hore imaam u ah iyo waraxmatan naxariis wa haadaa kana kitaabun kitaab weeye qur-aankaa musadiqun rumaynay oo kitaabkii towraadkaa rumaynay oo kitaabka towraad sifadii nabigeenaa ku taalay calayhi salaatu wasalaam marka wixii towraad ku yaalay oo sifada nabigeenna ku saabsan ayuu kitaabkaana rumaynaya lisaanan xaal uu yahay carabiyan oo carabi ah oo luqada carabigaoo afsaxu luqaatii kusoo degay carabtuna markaas ay garanayeen muxuuna ilaah usoo dejiyey liyundira inuu u digo alladiina kuwii dalamuu kuwa dulmi sameeyey in loo digo oo la yidhaahdo war meeshaa ku socotaan waa guri hooga ka jooga iyo wa bushraa bishaaro darteed lilmuxsiniina muxsiniintana loo bishaaray marka maadaama daalimiinta loo digay waxaa munaasaba muxsiniintana in marka loo bishaareeyo marka waxaa leeyahy kitaabkan waa kitaab raad leh kitaab muusa isleeyihiin oo towraad ah oo haddee kutubta reer bani israa'iil ugu weyn oo ugu qiimo badan oo lagu daydo oo ambiyada reer banu israa'iilba asaga uu marjac u lahaa imaam iyo raxmu ahaa kitaabkaana asagaa kutubta ugu weynoo kitaabkaa towreedka ayuu rumaynaya wixii ku yaalay ayuu u tasdiiqinaya akhbaartii hore iyo akhbaar dambe ilaa wixii horena oo nabi muuse iyo nuwadiisii iyo ambiyadii iyo khayrkii iyo tawxiidkana waa rumaynaya kitaabu towraad wixii looga hadlay oo nabiga sifaadkiisa iyo waxyigiisa iyo xaqnimadiisana kitaabkaana waa uu rumaynaya marka haddaad kutubtii hore iyo kutubtii dambe oo isrumaynaya adinku aada meel dhexa ka baxdaan hadda adinkaa balaa idinku dhacda marka haad ma haysataana laleeyahay ee haddaba qur-aankan la qabsada wa min qablihi kitaabu muusa ayaa ahaaday imaaman xaal uu yahay iyo waraxmatan naxariis wa haadaa kana kitaabun kitaab way musadiqun rumaynaya kutubkii hore oo sifaadka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxelaasuna ay ku yaaleen lisaanan xaal uu yahoy carabiyan oo carabi ah liyundira in loo dugo alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey iyo bushraa bushaaro lilmuxsiniina muxsiniinta hadda kitaabkii marka dadna un kolley waa ka faa-iideysanayaan dadna waa ka fogaanayaan soo maaha dadkii marka madmuunka risaalada qaata oo waa maxay allah in la caabudo cibaadadiisa lagu toosnaado rasuulkiisana lagu daydo haddii aakharo bishaaro bay leeyihiin ina aladiina qaaluu rabbuna allah rabbigeenna allah weeye isagaan caabudaynaa maadaama uu rabbigeenna uu yahay fa huwa almustaxiqu lilcibaada ee qalbigana ka tasdiiqiyey afkana ka rumeeyey huma staqaamuu toosnaaday ee macnihii iimaanku keenayo oo amarka ilaahay la qaato iyo cibaadada iyo daacaadka la fuliyo macaasida laga harana la yimid falaa khowfun calayhim wax ay maaragtay ka baqaan oo mustaqbala ma jiro walaa human ahanu yaxsanuuna kuwii maaragtay murgo oo wax soo dhaafay uurku taallo iyo dhibaato iyo diif ay ku reebato ma aha istiqaamadu waa laba darajo darajo oo kala kaamilsan darajo waras waxaa qofku iimaanka iyo tawxiidka inuu ku sugnaado uusan ilaahay u shariik yeelin risaalada uu rumeeyo oo caqiido toosna oo ku sugnaado khayrkana ou la yimaado walow wax cun ha ka dhecdhaceen in tawxiidka inuu ku dhinto ou laasimo martabada koweyna waxaa weeye tawxiidkiin uu ku toosnaado daacadiin uu ku toosnaado oo waxa weeye waxyaalihii xumaan uu iska ilaaliyo khayrka iyo sunankana uu ku dadaalo midda labadaba midda hore qofkii laga helo oo tawxiidkii ku toosa laakiin waxuay ka dhacdhacaan waa laga yaabaa waciidka inuu qabsado acmaashiisa xun lagu cadaabo laakiin ma-aalkiisu waa jannada un marka isaga wuxuu ka korayaa najaad maaratay khuluud min annaar midda dambana waxaa waaye qofka horow jannada ka gelayaa marka qofkii ama saabiq bilkhayraat ama muqtasid ah waxaweye jannada horow ka gelaya laakiin tawxiidka hadduu ku toosanyaya oo dulmi ou ka dhaco calaa kulli xaal uu tawxiidka uu ku dhinto gaalada la mid ma ahan marka dambe uun janna u dambaysa ilaaha istiqaamo hana siiyo marka istiqaamadu marka labadaas martabo wey labada qowlna waxaa laga fahmayaa hadalka abubakar iyo hadalka cumar labada waa laga fahmaya oo abubakar midda caamkaah ka qabsaday oo martabada maanta ma arkaysaa aa dhexe ah waxau dhahay abubakar radi allahu canhu huma istaqaamuu bidawaami cala aliimaan wa tarki linxiraafi canhu in iimaanka la daa'imo oon laga inxiraafin yani caqiidadiis qofka inay saalix ou noqoto khayrkana ou sameeyo ma garat waxuunba waa ka dhedhici kara laakiin iimaanka haddii uu ku dhinto waa qof yacni istiqaamada xadow ka leeya cumarna wuxuu dhahay waa istiqaamada saxdaaho lam yuraawiquu muraawaqata thaclab sida dayaca dawaca oo meela u ogay aan maan macnaha muxaramaadkana aan fiirfiirin waajibaadkana aan ka tegin marka ibnu cadi wuxuu yidhi midda abuubakaraa caamsanoo dadka dhan bay kulminaysaa marka muminiinta daalim linafsi iyo muqtasi iyo saabiqun bilkhayraat oo marka dambe najaada u dambeeya midda cumarna hadal ku fasirana waa midda khaaskaaho maar dadka oo martabada saraa ayay kulminaysaa marka nacam marka labadooda isma tacaarudanayaan ee waa la irtiqaama laga kala martabaa tawxiidka in lagu sugnaado qofku bal tawxiidka uu ceshado oo sida hadda dadka balaayada la shabaynaa oo wada diimaha cadaqaatayaalka diinta ala bal xataa tawxiidka in la xafido waa martabo qofka hadda tawxiidkii iyo daacaadka xafido bidacdii iyo fisqigii iyo iska jiro waajibkiinoo ku darsada inuu xafidana waa darajo saro ma garat marka cala al aqal inaad maaragtay tawxiidka la xafdo laakiin diinta haddii tawxiidkii laga tago waxa weeye oo cadaqaatayaal la noqdo waxa weeye maaratay de wax xare lama arko markaas waa jahanamo in lagu waaro walciyaadu billah ina aladiina kuwii qaaluu yii rabbuna allahu alleenaa rabbigeenna maadaama uu rabbigeena yahay fa huwa almustaxiqu lilcibaada isagaa cibaada asal isagaana caabudayna uma istaqaamu ku toosnaaday oo awaamirtii la yimid xumidiina ka haray falaa khawfan cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum man ahaaninoo yaxzanuuna kuwii murgooda ulaa'ika kuwaasina asxaabu ljannati jannada asxaabteedii weeye khaalidiina fiiha iyagoo ku waaray jazaan abaalmarin liajli abaalmarin bimaa kaanuu waxay ahaan yacmaluuna kuwii camal falo markii lasoo sheegay dadkii tawxiidka ku toosnaada iyo daacada oo xaqii alla gutaa dadkii haddana waxaa lagu daraa xaqa waalidiinka qur-aankana caadadiisa waxaa ka mid ah xaqa waalidka iyo xaqa alle in la israaciyo wawasaynaa waxaan u dardaarnay al insaana insaankii biwaalideyhi labadii dhashay ixsaanan ixsaan inuu u sameeyo ilaahay markuu caabudo xaqa ugu weyn ku leh waalidkii asaga laga abuurana ixsaanuu ku leeyahy gaar ahaan hooyadaa la xasuusiyo waxaa la yidhi xamalatu ummu hooyadiisaa xambaartay kurhan dhibaatay ku xambaartay oo wallicii iyo uurkii wa wadacatu way dejiso way umushay kurhan dhibaato oo wafooshii wa xamluhu uurka intuu ku jiray iyo wa fisaaluhuna halaahuuna shahran soddon bilooday noqoto macnaha waxaa weeye aabbaha iyo hooyada waalidnimada waa islahay way leeyihiin waa hal martabo hooyo saddex masiyaa loo sheegay xamalatu ummuhu karhan wadacatu karhan uurkii iyo wallicii iyo umushii laba soo maaha nuujintii oo waa maxay cunugii inay nuujiso laba saddexaasay aabba dheerta sidaa darteedoo nabigu calayhi salaatu wasalaam biriga markii la qaybiyey saddex halaathu arbaaci lbiri lilummi rubacna aabbaa iskale limaada isaga waalidnimada wax ka shaariga saddexda kale hooyaa ku haasa marka ninkii markuu yidhi xadiis saxiixa muslim ku yaalla man abur yaan u baarinama sameeya qaala ubuk yaan ku xujiya ummuk qaala ummuk saddex ku markuu yidhi uma man u yidhi qaala abuuk oo dhah marka aayadda iyo xadiidka waa isleeyihiin walidaalika culimmada diinta aada u yaqaana waxayna xukumka aayadka qur-aanka laga qaataa axaadiidu waa shaqlaysa ragga qur-aanka ubaaca dheer aayadii xadiidka ishaleeshiinaya waxaa kaloo laga qaadanaya waxamlu wafisaalu halaahuuna shahran iyo aayadihii kaloo la yiri waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xowleyni kaamileyn iyo aayadii suuraddii ku jirtay iyadana xamalhu fisaaluhu fii caamayn soo maaha waxaa laga qaadanayaa aqal muddat alxamli inay tahay lix bilood qisadaasna cali bnu abi aalibaa soo istinbaaday ninaa gabar guursaday lix bilooday wiil dhammaysa ku dhashay kaasuu soo dacweyn eh lix bilood macquul maaha cuhmaana loo keena wuxuu yidhi hala rajmiyo iska oyso waxay tir wallahi aniga ninaan isaga ahayn ninkaan ima arkay cali baa loo yeeray cali markii loo arko u dhahay sax wey sababtoo ah u dhahay wa fisaalu halaahuuna shahran soo lama dhihin laba sano u gooy nugmada u gooy soo maaha xawleyni kaambileyni soo maaha laba markaa waxaa ka goysaa esh soddon ka goy maxaa soo haray lix bilood aqalo muddat alxamli waa intaasoo dhan war ha laga gaaraa la yidhi gabadhii oo la dilaaba dhagax lagu dilaa loo tega marka marka saasay marka i dhacday wawasayna alinsaana insaanka waxaanu darbi waalidayhi xusnan wanaag xamalathu ummuhu kurhan dhibaatay ku xambaartay wadacathu kurhanna way ku dejisay wa xamluhu maanta ma arkaysaa uuurkiis wa fisaaluhu iyo maaragtay ka go-itaankiisana halaahuuna shahran wey warkala jooga miya ha xataa idaa balaqa qofkii macnaha saasuu u koray wey dadkiia marka labee ka mid noqonaya markii hooyadii saas u xambaarto ilaahayna saa ugu nicmeeyo ou qofkii ou koro ou caqli iyo xoog ou yeesho ou qaangaaro qof ilaahay xaqiisa yaqaana waalidkana xaqiisa yaqaan iyo mid caaqul waalidiina waa arki doonaa xataa waa weynaaday marka qofkii xataa idaa balaqa markuu gaaray ashuddahu xooggiisa ou tabar yeeshay ou caqli yeeshay ayuu cibaadadii waday markuu arbaciin soo gaaray wal balaqa arbaciina sana afartan sana markuu soo gaalo caqligiisa ou bislaaday markaasuu tadaruc galo qaala wuxuu rabbi rabbigeeyow owsicnii igu celi an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaadii allatii taasoo ancamta calay aada iigu nicmaysay aniga iyo wa calaa waalidaya waalidayntaydii iyo wa an acmala inaan sameeyo saalixan camal saalixoo tardaahu aada ka raalli tahay wa aslix lii iina wanaaji fii durriyatii carruurtayda innii anigu tubtu ileyka waan kuu toobad keenay wa innii aniguna min almuslimiina muslimiinta ka mid ah macnaa qofku markuu afartan gaaro caqligiisiyaa kaamil noqday marka waxaa la rabaa inuu maaragtay cibaadada iyo caqliga isu dhiibo ilaahayna ku shukriyo waalidkiin uu ku shukriyo qofka waxay yidhahdeen afartan markii uu gaaro haddii khayr laga waayo faa-iida ma leh shaacirkii wuxuu yidhi ida almar-u fi larbaciina walam yakun lahu duuna maa ya'tii xayaatun walaa sitru hadduu qofku arbaciin intuu gaaro wax xishooda iyo wax is-asturidana oosan ahayn oo qashinka iyo qaaaq ou laleeyahay fadachu walaa tanfis calayhi ladirtaa iska dhaafoo dhibaatada uu ku jirana ha ku xasdin carabta waxay dhahaan qofku markuu dhib haysto fulaan fii xaalatin laa yuxsadu calayh xataa xaasidku meel uu ka naxo heerkaasuu maraya iskaba dhaafe wain jara asbaaba alxayaati lahu lcumru asbaabtii xayaatada iyo vilal iyo lacagba ha ka buuxsada kaydka hadduusa mar wax xishooda iyo alla caabud ousa lahayn waa uga dhammaata buu dhaha dadkii horena marka waxay samayn jireen arbaciin haddiiba ay gaaraan xagga cibaadada loo badan jiro laakiin anaga markii arbaciin la dhaafo fadhi kudiraa loo bataa soomaali iyo balaa-i qablanimo iyo soomaa marka arrintaas laga waantoobo ilaah laga cabsado wuxuu yidhi wawasayna alinsaana biwaaliday ayaan u dardaarmay ixsaanan u dardaarmay xamalatu waxay xambaartay ummuhu kurhan yacni dhibay ku xambaartay wawadacatu kurhan dhibna waa kuwaa ku umusha waa umusha foosha wa xamluhu uurkiisa iyo wa fisaalu go-itaankiisa markuu naas ka go-ana halaahuuna shahran intaas hooyadaa ku dhibtoone qofkii marka koritaankiisioo waday xataa idaa balaqa ashuddahu markuu xooggiisa uu gaaray uu qaan gaaray waa inuu hanuunka u qaado khaasatan markuu arbaciin gaaro wa balaqa arbaciina sanatan afartan markuu gaaro uu caqliisa kaamil noqday ayuu wuxuu arkayaa marka inay u habboon tahay ilaahiisna inuu ku shukriyo waalidkiisana ou u ixsaan falo ou ilaah isagoo isagoo dadaalo ilaahay baryaa wuxuu leeyahay rabbi rabbigay owsicni ugu ilaali an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nicmadaadii allatii taasoo ancamta calay aada ii nicmaysay wa calaa waaliday waalidkaygana inaan nicmadow ii nicmeeyo aan ku shukriyona ilaah ugu ilaali ama aan kugu nicmada waalidka ugu nicmaysa sababta nicmada waalidka waa nicmo wiilka weladka loo nicmeeyo iyo wa an acmala inaan sameeyo saalixan camal wanaagsan igu hor oo macnaa iga manci balaayada oo khayrka igu ilaali waayo camalkaasoo tardaahu aad ka raali tahay wa aslix lii io wanaaji fii duriyatiya caruurtaydana innii anugu tubtu ileyka waan kuu toobad keenay wa innii anuguna min almuslimiina muslimiinta ka mid ah idan qofkaasi marka ilaahay xaqiisana waa ku toosnaaday waalidkiina waa ku toosnaaday waa isqabanqaabiyey niyadiisi waa wanaagsan tahay xaq alle iyo xaggii waalidka waa maxajazihiisii marka ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii waaye nataqabalu canhum aan ka aqbalayno axsana maa camiluu waxay camal sameeyeen waxa ugu fiican macnaa ficil kastoo wanaagoo ay sameeyeen midka ugu ikhlaassanaa ugu daacad badnaa aa loogu buuxinaya wanatajaawusu waan u dhaafaynaa can sayi-aatin wixii qalad ka dhacana waan u dhaafaynaa fii asxaabi aljannati jannada asxaabteed iyoo ku dhex jira macnaa wanaagana mustawaha ugu sarreeyo istaadarka ugu fiicnaya loogu beegaya yaa ka nasiib badan xumidana waaba loo cafiyaba ilaah kuwaas laga dhig xaala kownihim wanatajaawusu waan u dhaafaynaa can sayi-aatin fii asxaabi aljannati xaal ay ku sugan yihiin wacda sidqi yaboohi oo runtaha xaal uu yahay waa mastar wacda sidqi taasina xaal uu yahay yaboohi oo runta ahaay alladii kaasoo kaanuu yuucaduuna loogu yaboohayo ilaahay ballankiisa uusan uga baxayn ilaahay kuwii ku camal falo oo jasaas qaata allah naga dhigo